جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aan saaka idinkugu hayna hadduu alla idmana waxaa ka mid a howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kooxda riddada ayaa sheegtay inay la wareegtay xarumaha muhiimka ah ee magaalada beledweyne islamarkaana ay kala dirtay maleeshiyaadka macawisleyda meydka laba ruux ayaa laga soo saaray xeebta degmada berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya kadib markii ay badda qaaday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey macallimiinta iyo ardayda iskuulka degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan munaasabad lagu furayey mu'asase tacliimi ah ayaa ka dhacday degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay dibadbax looga soo horjeeda murtad xasan gurguurte ayaa ka dhacay magaalada kismaayo oo xarun u ah maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan kooxda riddada soomaaliya oo dowladda salibiyadda ah ee maraykanka u gacangelisay xogaha iyo macluumaadka shakhsiga ah ee shacabka soomaaliyeed
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax isniin ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen kontaroolka maleeshiyaadka riddada ee hareeri kaadiyow ee magaalada baydhabo waxaa jirta khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas islabaay waxay ciidamada mujaahidiintu gudaha degmada bardaale qarax kula beegsadeen guddoomiyaha riddada ugu magacaaban degmadaas waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo istaafkiisa ka mid ahaa shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee deegaanka sabiid isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu laba qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo sahay waday kana baxday deegaanka buufow kuna sii jeeday deegaanka shalembood ee shabeellada hoose kooxda riddada ayaa sheegtay inay la wareegtay xarumaha muhiimka ah ee magaalada beledweyne islamarkaana ay kala dirtay maleeshiyaadka macawisleyda nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in kooxdii riddada ee maamulada shahaadiriirada ee hiiraan studio hirshabelle kala wareegtay ammaanka magaalada beledweyne saraakiil ka tirsan kooxdii riddada soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa gobolka hiiraan ayaa tilmaamay in lagu wareejiyey saldhigga booliska beledweyne iyo xarumaha muhiimkaa islamarkaana la kala diray maleeshiyaadka halkaasi ku sugnaa murtasan bololshe oo ah madaxa sirdoonka kooxda riddada ayaa xaqiijiyey in kulamo ay maalmahana ka wadeen xarunta gobolka hiiraan ay ugu dambayntii ku guulaysteen inay kala diraan maleeshiyaadkii macusleyda iyo maamulkii uu cali jeyte dhisay ee loo yiqiinay hiiraan state dadkana waxaan leenahay dhammaantiin beeraha la wada fasho waxna ha la barto oo micnaheedu tahay qof walbaa wixii hadda ka dambeeya dadkiisa inuu dhinac ka raacaa la rabaa annaga mas-uuliyaddana laku wareejiyey oo ah ammaanka magaalada beledweyne iyo degmada beledweyne guud ahaan iyo khaasatan xarumihii dawladda waxaan ballan qaadaynaa in ammaankooda aan sugno waxaanan ballan qaadayna haddii laa yidhaahdo hortiinan aan rabnaa inaan ka caddayno nala fasaxo meeshaan siday u tahay musee alli kartee in sida ugu dhaqsiyaha badan dhibidhis loogu sameeyo waxaan rabnaa haddii hadda ka hor aan magacyo kala duwan aan kala lahaynin hadda kadib hal magac inaan wada qaadanno haddii ilaaha yidhaahdo mana dhacayso inaan calamo kala duwan aan oggolaanno inay magaaladan ay ka surnaadaan hal calan oo heshiis lagu yahay iyo hal maamul oo heshiis lagu yahay wararka ayaa intaasi ku diraya in maleeshiyaadka isbaarooyinka u yiileeyey gudaha iyo hareeraha magaalada beledweyne la isugu geeyey agaarka buurta janta guundishe halkaasoo saldhig ay ku leeyihiin ciidamada xabashada etoobiya wasiirka batroolka kooxda ardada iyo murtad odwaa yuusuf raage oo iyagana ka hadlay goobtii ay kula wareegayeen xarumaha magaalada beledweyne ayaa sheegay in boqolaal maleeshiyaad ay bannaanka u baxsadeen iyagoo diidan in la kala diro waxayna qireen ee isbaarqaadistu wakhti badan inay qaadan doonto maleeshaadka macuusleyda oo kooxda riddadu ay hore u dhistay ayaa labadii sanna ee lasoo dhaafay gaboodfallo ka geysanayay magaalada beledweyne iyo hareeraheeda waxayna markii dambe kooxdii riddada isku dayday inay kala dirto balse waxay kala kulantay iskacaabin xoogan ilowareedo ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsanaa maleeshaadka ay weli dibadjoog ka yihiin mashruuca kala diridda ah ee ay wadaan asambuloolshe iyo dawaa yuusuf raage mahadsanid abuushayba meydka laba ruux ayaa laga soo saaray xeebta degmada berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya kadib markii ay badda qaaday cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya sida ay ku warrameen dadka deegaanka waxaa xeebta magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya ku geeriyooday hal qofood halka mid kalena isaga oo naftu ay ku dabayar tahay laga soo badbaadiyey kadib markii ay badda galeen labadan ruux ee dhacdadan qabsatay ayaa ahaa walaalo u dalxiis tagay xeebta si ay halkaas ugu damaashaadaan wakhtigooda fiicanna u soo qaataan balse dalxiiskii iyo damaashaadkii ayaa durbaba murugo isu beddelay markii labadooda mid ka mid ah ay baddu liqday midka geeriyooday allaha u naxariistay ayaa lagu magacaabi jiray cumar siciid maxamed halka mid kale soo badbaadiyeyna la odhan jiray cabdiraxmaan siciid maxamed qof ka mida dadka deegaanka oo u warramay warbaahinta ayaa waxa uu ka sheekeynayaa sida ay wax u dhaceen iyo gurmadka loo fidiyey walaalahaas musiibadu qabsatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka hore ilaahay bay mahadii sugnaatay maanta ay tahay bishu labiyo toban oo tobanadii meelaha laba qof badii noqday labada qof alxamdulilah ilaahay waa ku guulaysan qof soo batarkiina waa la gaadhay batarkiina waa lagu daybiyey qofkii kale waa baadidoon ku jirno oo isubna meyda ayaan ka soo saarnay labada qof maatan ku dhintay marxuumka ilaahay naxariisto dadku ka dhintayna samiriye maala allah ka siiyo
dhowaanahan waxaa dalka ku soo badanayay dhallinyarada u damaashaad tegaysa xeebaha soomaaliya ee haddana dhanka kale kala kulmaysa dhibaatooyinka kaga imaanaya muwjadaha badda ee ay dhex gelayaan islamarkaana aqoon fiican aysan u lahayn hababka muwjadahaas la isaga badbaadiyo waxayna u qaybsamaan kuwa ku qarqoomo biyahaas marna ka badbaada iyadoo taas ay sii dheer tahay isbeddelka cimilada ee ku yimaada badaha oo aan dad badani aqoon u lahayn taasoo iyana keenaysa in dadku hafasho ay ugu dhintaan gudaha badda mahadsanid rabbaani maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiina ee u soo gebagabeeyey macallimiinta iyo ardayda iskuulka degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya dowladan oo ahayd mid cilmi kororsi ah islamarkaana uu barbar socday kulan wadatashi ah waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka hoose iyo dhexe ee degmada ceel calihe ee wilaayada hiiraan muddadaha ay dowladda socotay ayay macalimiinta iyo ardayda ku qaateen culuum kala duwan waxaana sidoo kale gudaha iskuulka ka dhacay kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey waalidiinta ardayda iskuulka ceel cali iyo guddiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah macalimiinta iskuulka hoose iyo dhexe ee degmada ceel calih oo andalus la hadlay ayaa sharaxaya dowladaha iyo kulanka wadatashiga ah ee ka dhacay degmada ceel cali macalin ibraahim cusmaan cali runtii waxaan qaadanay duruus aada u qeymo badan oo faa-iidooyin kala duwan leh waxyaabaha aan faa-iidnay ee dowladan aan ku qaadanay waxa weeye waxaa ka mid ahaa almucalim naajax alqasdu alfikriya idaarat alwaqti alshucuur bilmas-uuliya alwalaa walbaraa aliqlaas walmutaabac cashiradaas kala duwan oo waxyaabo badan aan ugu faa-iidnay macalimiintii soo qooqaabsan waxaan leenahay aad iyo aad umahansan yihiin runtii annagana wax badan baan ka faa-iidnay runtii binu-aadamkana qalbigiisa marka uu mirir waa wuxuu u baahan yahan soofeyn waxyaaba marka aada u soo jiidasho leh iyo waxyaabo badan oo nagu cusub oon ka faa'iidaysanay cashirkan ku qaadanay almucalim naajax iyo sidoo kaleeto idaaratlwaqti oo kale ka mid ah maareynta waqtiga runtii maasha allah dowladda macalimiinta bis kuma koobnayn sidoo kale waxaa dowladan ka faa'iidaystay oo markii ugu horreysay ah ardayda dugsiga hoose dhexe ee caal cali ka dhisan degmadan caal cali dowladdaas oo sidoo kaleeto macalimiinta intay joogeen ayagana dhinaca joogay oo ayagana si gooni ah dowladda ugu socotay sidoo kaleeta ee kulamo waxaa jiray oo ay kasoo qayb galeen waalidiinta marka dowladda macalimiinta bis kuma ekayn waxaa ka faa'iidaystay waalidiinta ka faa'iidaystay waxaa ka faa'iidaystay ardayda qaybahooda kala duwan ee dugsigan hoose dhexe sare ee degmada caalcali ee walaayada hiiraan guddiga ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta oo safar shaqo ku yimid wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada isagoona kulamo wadatashah la qaatay waalidiinta iyo waxgaradka wilaayada hiiraan mahadsanid cabdiqani munaasabad lagu furayey mu'asasa tacliimi ah ayaa ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay مؤسسة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية ما مرتي مراحل دوره كو مرحلة كوات ما هايتي مرحلة الفكر والتخطيط مر قرشي فكر يدا هايتي إني لفرض waxay ahayd munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada islaamiga ee baay culummo nuqabo waxgarad waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale hadafka iyo ujeedka ayaa ahaa furitaanka mu'asase loogu magacdaray mu'asasatu alfurqaan litaxfiidi alqur'aani alkariim watarbiyati alislaamiya taas oo laga furay gudaha degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay mu'asasadan ayaa loogu talagalay in wax lagu bara jiilka soo korayo islamarkaana si gaar ah loo bara farta iyo akhriska mudiirka mu'asasada alfurqaan litaxfiidi alqur'aani alkariim watarbiyati alislaamiya oo ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha lagu baran doono mu'asasada alfurqaan muqararka madrasada mayuu ahaa sida boorkaba ku muuqato alqiraa'atu walkitaaba oo linka sawfar barki ini aciyaalka laku dhiso alqur'aanu alkariim wa culuumuh qur'aanka kariimka iyo culuumtiis in la baro alcaqiida alaxaadiis annabawiya alfiqh alsiira aladkaar iyo tawjiihaad oo madrasada mu'asasatu lfurqaan biyi doonto ardada iyo waalidiintaba insha allah sheekh abu muslim oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda lagu casuumay ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda isagoona ku baaqay in la ilaaliyo xuquuqda gaarka ah ee uu leeyahay qur'aanka kariimka qur-aanku wuxuu leeyahay ikhwaani xuquuq buu leeyahay xuquuq lqur'aani waa lix iga qor kow alistimaac waa inaad qur-aan ka dhegaysataan fastamicuu lah labo alqira'a waa inaad akhrisaa saddex alxifdu waa inaad xifdisaa bal huwa aayaat bayinaat fi suduuri aladiina uutuu lcilma afar alfahmu waa in la fahmaa siday saxaabada u fahmi jireen midda shanaad waa atadaburu kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi midka ugu dambeeya waxa weeyaan alcamalu in lagu camal falo
guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga naqiib ibraahim cali nuur shaacirulislaam iyo guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan ayaa iyagana dhankooda munaasabadda ka hadlay waxaan dardaarmayaa marka ugu horreyso wakhtiga in laga faa'iidaysto tilmaan yar haddaan bixiyo meeshaan waxaa la rabaa in arday iyo mucallimiin layskugu keeno ardayga muxuu yahay maqaamkee buu fadhiyaa macallimkana maqaamkee buu joogaa mucallimku waa dabiib ardayguna waa macduur waalidkuna waa xallaano waalidka canuga dhalay canugiisa waa macduuro muxuu ku xanuunsan yahay wax la yidhahdo jahli baa yaa ku jira waalidka waxaa laga rabaa marka in dhakhtarkii waxaas ka daaweyn lahaa cudurkii ka daaweyn lahaa inuu asaga ku simo daawadii laga soo qaadana asaga haddana ku hubsado
sida walaalogii oo horreeyba iyo in la dardaarman lahay dardaartiila nin walk waraa sida waalidiinta iyo mucalimiinta iyo guddiga ama salajinada muasasada idaarada insha allahu tacala dhammaan dadkaas haddii iska hirimaan dad isku warqabo nagadaan walaa boorka ka quran oo muqarar ka ahoo ini fulano sidii linku targali fulan markaasa fuli koraan insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona dardaaran dhaxalgalla goobta ka jeediyey madarasada marka siisiiba boorsha ka dare ma haytan may ka qorana hee qur-aanka iyo mayna ka baraday culuumtiis culuumtiiska saasan wa min culuumi lqur'aan mayba kumadaha tafsiir qur'aan alkariim tafsiirka ya kumad ah waaba waa culuumta qur-aanka haddii la tilmaa ka an ka horreeygo waay tafsiirka an ka horreeygo jazaakum allahu khayran marka ini masaladaasi saasay la fahmo midagta koowaad galanta koowaad oo midig ah laka goobada barashada qur-aanka kariimka xifdan wa macna war kale caqiida inagado dadka muslimiinta ana majaraan inhayna qur-aanka iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam dibadbax looga soo horjeeda murtad xasan gurguurte ayaa ka dhacay magaalada kismaayo oo xarun u ah maamulka gaala raaca ah ee jubbaland faahfaahinta warbixintan waa kan cazaam carafaat xasan guurguurte wuxuuna qabateen ku soo rogay shacabka magaalada kismaayo taasoo saameyn ku yeelatay bulshada halkaasi ku dhaqan xasan sheegow way fashilmatay waxaana aaminsanahay soomaaliyey soomaaliyey soomaaliyey xasan sheeg waxaana aaminsanahay naftiisiiba inuusa ahay oo rabad yahay rabad rabad inuu yahay waa in la baaro xasan maskaraati baa ugu jira maba haba isagii qolka yuhuudda u dhaqmaya maba haba soomaali qolka yuhuudda u dhaqmaya maaha soomaali arrintii loo dhiibana kama soo kama soo baxay xilkiisii kama soo baxay soomaali wuu isku diray shacabkiinu isku diray badeerku ku riyey xasan sheekh hasacsilo warjanta xilka baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya waa fadhiid fadhiid fadhiid waa maba haba maba haba farbar marti xaga maba ha ayaga laftooda xilka ka dhaceen tan ka dhaceen ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan kooxda riddada soomaaliya oo dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka u gacangelisay xoogaha iyo macluumaadka shakhsiga ah ee shacabka soomaaliyeed mar kale warbixintan waxaa inoo haya abuushayba bishii sebtembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya murtad xamse cabdi barre ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka daahfuray qorshe uu ku sheegay in xukuumaddiisu ay ku diiwaangelinayso shacabka soomaaliyeed taasoo lagu ururinayo xogta qof kasta oo soomaali ah wanaagsan ku soo kordhin doonaa sida la sheegayba ganacsiga gaar ahaan wuxuu dhibaatooyin badan ka xallin doonaa bangiyadeenna curdanka ah shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha sidoo kale iskuullada jaamacadaha isbitaallada iyo dhammaan hay-adaha adeegga bixiya ayuu u fududaynayaa kooxda riddada soomaaliya wixii markaasi ka dambeeyey waxay bilowday ololo warbaahineed oo ay ku doonayso in shacabka soomaaliyeed ay ku qanciso inay isdiiwaangeliyaan ayna xogahooda gaarka ah xifdin doonto balse tani ayaa ahayd dhagar kale oo laga soo mileeyey washington xukuumadda riddadana ay ku iibinayso macluumaadka shakhsiga ee muwaadinka soomaaliyeed markii ugu horraysay waxaa la ogaaday in hay-adda baarista dowladda silwiyadda ee maraykanka ee f b i-da ay si toosa uga hirgelisay soomaaliya nidaam diiwaangelin dadweyne iyadoo adeegsanaysa tiknolojiyada casriga ah ee aqoonsiga biometrika ee loo yaqaano soomaaliya a b i s nidaamkan oo loogu talagalay kedinta xogta faraha wejiyada iyo aqoonsiyada dadweynaha ayaa la xaqiijiyey in si buuxda ay u maamusho f b i-da maraykanka iyadoo kaashanaysa kooxdii riddada oo siinaysa macluumaadka iyo aqoonsiyada dadka soomaaliyeed sida lagu daabacay warbixin ay qortay hay-ad ka faaloota arrimaha diiwaangelinta dadweynaha oo laga leeyahay dalka maraykanka ayaa sheegtay in nidaamka a b i s oo markii hore lagu bilaabay ujeeddooyin la xiriira baaritaanada dembiyada iyo wax loogu yeero sugidda amniga oo hadda isku beddelay mid loo adeegsado diiwaangelin dadweyne oo ballaaran taasoo loogaga leeyahay in si dhammaystiran gacanta loogu dhigo xogta shacabka soomaaliyeed xogta la ururin doono macluumaadka dadweynaha muslimka ee soomaaliyeed ayaa noqon doontaa mid si rasmi ah ugu kaydsan nidaamka a b i s oo ku shaqeeya gacanta f b i-da kaasoo ku kaydsan databesyo waaweyn oo yaalla gudaha taliska f b i-da ee xalane sida la sheegayna ku xiran taliska f b i-da dalka maraykanka nidaamka a b i s ayaa ah nidaam leh awood kaydinta xog ah oo gaaraysa laba milyan oo diiwaan oo faro ah kaasoo hadda la sheegay in hay-adda f b i-du rabto inay aad u weynayso dadka ilaa iyo hadda la caddeeyey in lagu diiwaangeliyey nidaamkan ayaa u badan dadka qaatay baasboorka ay bixiso kooxda riddada aqoonsiga gobolka banaadir iyo dadka barakacyaasha ee la siiyo kaararka qaxootiga bartamihii sanadkii tegey ayay kooxda riddada soomaaliya si toosa u bilowday dhaqangelinta mashruucaasi xogaha shakhsiga ah ee shacabka soomaaliyeed loogu gacangelinayo dowladda maraykanka dowladaha silmiyiinta reer galbeedka ayaa soddonkii sane ee lasoo dhaafay shacabka soomaaliyeed ku hayay duulaanno iyo shirqolo lagu doonayo in lagu burburiyo diinkooda dadnimadooda iyo hantidooda si ay ugu gacmo horsadaan cadowga allah iyagoo hiigsanaya qorshayaashaas dhagaraysan ayay labaatankii sane ee lasoo dhaafay waddanka ka hirgeliyeen kooxo ridda ah oo ku howlgelayay awaamiirta silibiyiinta si ay u fuliyaan danaha guracan ee cadowgu dalka ka leeyahay iyadoo hadda ay marayso marxaladdii ugu cuslayd ee loo gacangelinayo xogta shakhsiga ee shacabka soomaaliyeed sheekh cali maxamuud raagashe cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo laba sano ka hor ka hadlay duulaanada iyo shirqoollada kuwa muuqda iyo kuwa daahson ee ku socda shacabka soomaaliyeed ayaa ka digay arrintan isagoo sheekha xilligaasi xusay in hay-ado iyo shirkado ay leeyihiin gaalada oo fadhigoodu yahay xerada xaline ay awaamiirta si toosa u siiyaan madaxda murtadiinta iyaguna ay fuliyaan wuxuu cadowgu u samaystay hay-ado iyo xafiisyo saldhiggoodu yahay xalane kuwaas oo si toos ah amarka u siiya saraakiisha iyo madaxda riddada waxaa intaas dheer shirkado bangiyo gacansaar la leh hay-adahaas gaalada ah yaa gaalkaas xaq u siiyey inuu xogahaas oo dhan gacanta ku dhigo waxaan ummadda soomaaliyeed mar kale u xaqiijinaynaa inaanan ka daari doonin inaan allah subxaana wa tacaala cadowgiisa iyo cadowga islaamka la dagaalanno kana hor tagno dhagar walba oo ummaddeenna loo soo maleegayo haddii ahaan lahayday midda milateri midda dhaqaale midda dhaqan iyo midda fikirka intaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka iyo badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dalalka muslimiinta ah ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifyada u ah aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisa waxay u dambaysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu